asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii labaatanaad madiine gudaheeda wuxuu nebigu iclaamiyey nasiir caama waana ka qur-aanka ilaahay ku sheegayo yaa ayuha aladiina aamanuu ma lakum ida qiila lakum infiruu fii sabiili اllahi اstaqaltum ilى اlard araditum biاlxayaaةi اdunya min alaakhirة fama mataacu اlxayaaةi اdunya fi اlaakhiraةi ila qaliil ka ilah ila war kuwa iimaanka laga helayo maxaa idinku dhacaya haddii laydin idhaahdo infiruu fii sabiili اllah ilahay jidkiisa u soo baxa maxaad dhulkaas ugu cusulaynaysaana isugu nabaysaan baa ilaahay leeya ma nolosha adduunyo ayaa ka jeceshiin oo aa ka raalli tihiin aakhiro aad dhaafsateen waase adduunyo wax nafo ay leedahay ma jirta baa la yidhi subxaana watacaala mujaahid baa wuxuu leeyahay tabuuk ayaa aayaadkani ku soo degeen markii timirta bisaylkeedii iyo wixii oo dhan iyo hadhkii iyo nimcada la haystay oo dadka ay ku cuslaatay inay baxaan ayaa ilaahay leeyay subxaana watacaala meeshana meel laysku nabadlaaha soo baxa bale ilahay wuxuu inoo tilmaamaya in reer madiine dhammaantood alla yidhi soo baxa oo layidhi infiruu khifaafan wa fiqaalan wajaahiduu biamwaalikum ilah yidhi soo baxa idinkoo fudud iyo idinkoo culus si walba ku soo baxa shaab iyo sheekh yaman iyo faqiirba soo dareera wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illah dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun waana ka alla ku tilmaamaya subxaana watacaala munaafiqiintu markii ay rabeen aswadan inay ka harhadhaan ilaahay waa kale haddii meeshii hunguri u ahaan lahaa ama safar yaroo fududo markiiba wax laga soo qaadanayo u ahaan lahaa marka hore kusoo wada dhinacyaa ay lahay ee markay arkeen meeshii la tegayana inay furtay oo ugu yaraan dee sideed boqoloo kilomitiro dhadhow inay tahay meesha loo lugaynaya waktiga la soconaya inuu xagaa yahay oo wakti cadcadkuleylo u yahay nimanka lagu socdaa inay tahay dowladdii dunida ugu xoog badnayd waktigaa oo romanska dawladda hayda dunida ugu xooga weynayd inay tahay oo aanay ahayn yani reer yaro xoola laga soo qaadayo ama dagaal yaro laga soo gelayo markaas dabaday gejinayaan oo dibbay isu nabayaan baa ilahay leeyay marka ilahay le low kaana caradan qariiban wa safaran qaasidan latabacuuq baa ilahay walakin bacudat calayhim ashuqa wasayaxlifuuna billahi low istatacna laharajnaa macakum yuhlikuuna anfusahum wallahu yaclamu inahum lakaadibuun waxay leeyihin ba ilahay hadday ahaan lahayd ba ilahay yidhi waxoogaa adduun yaroo halkan laga soo dhufanayo ama safar yaroo dhoweyska kaa wada raaci lahaayeen baa ilahay yidhi laakiin markii ay meeshu ku fogaatay ee dhibtu muuqatay ayay been ku wada dhaaranayaan haddaanu awooddo oo ku raaci lahayn munaafiqiinta intii ugu badnayd markaasi waa hadheen reer baadiyaha wixii aan diin fiican haysanayna waa iska hadheen saxaabadana intii cudurdaarka lahayd ee acdaarta sharcigaa lahayd ee ilaahay uu ka dhigay jihaadka waa hadheen iyo saddex nin oo kaleo saxaabada ka mid ah ayaa iyaguna maalinta tan dhibtani ku dhacdo hadhay mu'miniintii iimaanku dhabka ahaa maadaama safarkuna uu fog yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa caado u ahaan jirtay safaradiisa gaar ahaan uu dagaalada ku gelayo tawriya buu samayn jiray ma caddayn jirin inta badan si cad uma tilmaami jirin laakiin maanta dee safarku waa sideeddaa boqolo kilomitr dhadhow dowladana laga dagaalamaya waa tii weynay waxa la yidhi markaasi wuu sheegay nebigu xaq uu socdo iyo waxa loo socdaba soo diyaar garooba baa layidhi nin walaba waxaad soo qaadan karta iyo waxaad soo heli kartaba u soo diyaar garooba sida xadiiskii saxiixulbukhaariga uu tilmaamayo markii uu muslimiintii ama dadkii iimaanku dhabta ka ahaa uu nebigu yidhi soo baxana waa loo soo degdegay saxaabadii rasmiga ahayd ilaa iyo xataa ku qaad uu yidhi hada ay hadhi waayeen waxaad ka garan kartaa caliy bn abi aalib maalan ayuu nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam adigu dumarkii carruurtaan sanadka kugu reebaya oo la sii jooga wuxuu yidhi wuu ka cadhooday cali ama wuu yani reerka in lagu reebo reeraha uu madiine sii joogo muu jeclaysan cadho maahe dabeetana wuxu uhi yaa rasuula allahi takhlifuni fi nisaai wasibyaan ma dumar iyo carruur baana la sii joogaa jihaadkana waa ka soo hadha nabigu alayh salaatu wasalam wuxuu ku yihi ama tarda an takuna minii bimanzilati haaruna min muusa hayra anahu laa nabiya bacdi xadiiskii bukhaari siduu sheegay iyo muslima war miyaad raalli ku ahayn buu nebigu yihi alayh salaatu wasalaam inaad aniga iga joogto halkii nebi haaruun nebi muuse uu ka joogay aniga laakiin nebi igama dambeeye yani nebinimada heli maysid laakiin sidii haaruun uu nebi muuse ula socday inaad ila socoto miyaad jeclayn oo haaruunba waa kii nebi muuse kaga sii tegey maxay reer banu israa'iil ee tegey ana adaan kaaga sii tegaya reerka ee sii joog buu nebigu le alayh salaatu wasalaam yani waxaad arkaysaa dadka asxaabulcaqiidada rasmiga ah inaanay ku farxaynin midhaha iyo hadhka iyo waxaan ku hadh inaanay ku farxaynin inay ka doorbidayaan cadceedda iyo kulaylka iyo jihaadkaasi iyo ilaahay dartii in loo haraado waxaad ka garan kartaa abu khaytam alansaari saxaabiga la yidhaahdaa ayaa waxaa la yidhi markii hore wuu hadhay riwaaya imaamu tabraani uu warinayo oo aan xoog badnayn sanadkeedu iska liito inkastoo xadiidka qaybo ka mid kun aba khaytama xadiidka inta sheegaysa kun aba khaytama faida huwa biabi khaytama faida huwa abu khay faida huwa abu khaytama xadiidka qaybta sheegaysa inkastoo ay ku soo aroortay imaamu muslim fi saxiixi haddana qisada waxaa la yidhahdaa abu khaytama saxaabiga la yidhaahdo dagaalkan markii hore uu ka soo hadhay waxaa la yidhi wuxuaan soo galay buu yidhi xayd gayru lahaa ama beer dabeetana cariish yar ayaa biyo laygu rusheeyo hadh leh waxaan arkay buu yidhi haweenaydaydii oo halkan diyaar igu ah dabeetana waxaan idhi bu yidhi wallahi inaanay waxna cadaaladhay ilaahay rasuulkiisiina inuu kulaylaha iyo ciidaasi maro abu khaysamana meel yar oo cariish yar oo hadh leh inuu islaantiisii halkaas kala jooga kaani cadaalad maaha baan idhi buu yidhi dabeetana waan ka kacay awraan lahaa baan soo fadhiisistay buu yidhi iyo waxoogaa timir aan haystay baan isku soo duuday dabeetana ciidankii baan ka daba tegay buu leeyay ciidankii iyo hore u baxay baan kasii daba caraday markuu ciidanka u soo muuqday ayay dadki idhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ragga wixii maqmaqnaa buu lahaa hebelme hebelme ayay dadkii arkeen isagoo foo awrkiisii meel ka soo badhaamaya markaasaa la yidhi yaa rasuul allahi nin baa soo socda qof baa soo socda oo inaga daba yimid nebigu wuxuu yidhi oo la yidhi kun abaa khaysama ilaahay iidankiiyo kaasi abu khaysama u noqda abu khaysama noqo ayuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dabeetana abu khaysama u noqday faida huwa abu khaysama saasay muslimo sheegayo wuxuu saxaabigu leeyahy markaasaa nebiga u imi calayhi salaatu wasalaam uu ii duceeyey saxaabadu xataa fuqaradii mu'miniinta ee aan haysanin wixii lagu dagaalgelay waayo dee jihaadka waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dowladiinta badan dadka may dagaalgelinayn ninku isagaa faraskiisa ama awrkiisa ama hubkiisa iyo seeftiisa iyo warmihiisa iyo raashinkiisa iyo wuxuu ku dagaalgelayaba isagaa imanayay askari mushaar la siiyo meesha ka xoogsanaya ma ahayn ee waxay ahayn dad naf iyo maalba ku jihaasamaya masalan waxaa la yidhahdaa culabata bnu zayd nin la odhan jiro lagu tilmaamo albakaayin buu ka mid ahaa ragsaga sheegay inuu ku ducaysanaya allahuma inaka qad amarta biljihaad ilaahay ow waxaad na fartay jihaad baad na fartay waanad noogu baaqday aniguna waxa aan ku awoodo oo aan ku tago jihaadkaasi ma hayo ee waxaan ila ahay oo ku sadaqadaysanaya dadka muslimiinta ee jihaadka u baxay qof kasta oo muslima oo madlama ii geystay jasadkayga ama cirdigayga ama sharafka qof kasta oo muslima ama ay xantay ama ay dulmiyey ama dhib ayaana na cafiyey buu lahaa marka uu tamar kala soo waayey inkastoo riwaayaadka xadiisku aanay xooganayn shawaahid se loo helheli karo waxoogaa leeg waxaad garan kartaa masalan laakiin axaadiista saxiixa baadaynu soo qaadayna ashcariyiinta koodii abu muusa alashcari ayaa u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam ashcariyiintu yamaani bay ahaayeen meeshana waxba kuma hegeysan dabeetana abu muusa u tageena waxay idhahdeen or nebiga u tago waxaad ku tidhaahdaa waxaanu fuullo nasiib abu muusa alashcari baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi waxaanu fuullo nasiib isagoo nebigu cadhaysano hadda ayuu yimi waxaan fuullana sii wallahi inaanan ku siinayn buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dabeetana abul muusa alashcari baa iska soo noqday xadiisku bukhaari ku yaalla wuxuu u yimi qoladii wuxuu ku yidhi nebigii wuxuu igu yidhi wallahi inaanan ku siinayn hadhow ayuu haddana bilaal oo dhowr neefoo geela wadaa yimi dabeetana abu muusa uu yeedho wuxuu yidhi abu muusa alashcari waxaa kuu yeedhaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soo baxay waa u yimi bilaal dhowr neefoo geela loo soo iibiye dabeetana geela kaxaysta la yidhao fuula geeli buu soo kaxeeyo wuu yimi yaa rasuul allahi sodigii ka dhaartay bay dhaahdeen wax ka khayr ma dhaarta buu nebigu yidhi ilaa wax ka khayr badan haddaan arko waan yeelaa yacni dhaari igama celiso wax khayr leh waxa khayrka badanna baan yeelaa kadib ayuu abu muusa alashcari nimankii yamanidaa geela u keenay dabeetana wuxuu nacmaysta uu yidhi war malaa warkaagii horey been u qaadan doonaa ila wadigana dira geela u keeneen waxaan sidii labada warba inay nebiga kala kulmay cid soo cadaysa ha laygu daro buu yidhi inakeena waxay dhahay maa waa ku rumaysanaynaayo un geelayna saafuu lama yeelaya buu yidhi waa in cid ay raacdaan waa nebigu u tagno calayhi salaatu wasalaam markaasay nebiga u yimaadeen oo uu sheegay uu sheegay inuu ta horena ka dhaartay haddana wax ka khayr badan le inuu arko uu sida tan yeelay dadka muslimiinta ah iyo dadkii ducafada ahaa ee iyagoo aan dagaalka awoodi karin waxa kaaga filan in ilaahay qur-aanka kuwii dee cudurdaarka la siiyey laysa cala aducafaai walaa cala almarda wala cala aladiina laa yajiduuna ma yunfiquuna xaraj ida nasaxuu lilahi warasuuli ma cala almuxsiniina min sabiilin wallahu gafuuru raxiim wala cala aladiina ida ma atowka litaxmilahum qulta laa ajidu ma axmilukum calayh inay qaar nabiga u imanayeen calayhi salaatu wasalaam oo la naqaad ou nabigu le waxaan idinku qaado ma hayo tawallow acyunhum tafiidu min addamci xasanan laa yajidu maa yunfiquun baa ilahay leeyahy jeesanayey iyagoo ilmaynaya buu alla leeyahy subxaana wa tacala murugo ay ka murugaysan yihiin inay waayeen jihaadka waxay ku baxsadaan iyo waxay fuulaan qolyaha kan waa kuwuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kuwii dee niyaddoodu sii fiicnayd ee sidatan ku hadhay ina bilmadiinati aqwaama madiine waxaa jooga buu nabigu yihi dad maa sirtum masiira walaa qaطactum waadiya ilaa kaanuu macakum dad aydan jid marin waddo aydan goynin dooxa aydan ka tallaabin ilaa iyo waydina socdeen buu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam maciinay haayeen waxay dhaheen ya rasuula allah wahum bilmadiina mayagoo madiine joogay haddana nala socdaan bay ku yidhahdeen nabiga calayh salaatu wasalaam nebigu wuxuu ihi wahum bilmadiina xabasahum alcudr yacni waxa ay jir helayseen mid lamida bay helayeen waayo iyagu ka dhab iyo daacad ba higanay dagaal galaane waxay fuuli lahaayeen bay waayeen ama waxay ku jihaadi lahaayeen idan niyadoodaa fiican nebiguna waa ka ku tilmaamayay de qofka geeriyoodo isagoo aan jihaad niyeysan shucba min anifaaq inay ku jirto marka niyadoodaasi ka dhabtee hadday wax gacantooda soo geli lahay ay ku jihaadsami lahaayeen ayaa ilaahay ajar ku siiyey sidii kii jihaadsamay oo kale ah kacb ibnu maalikna waa kii tilmaamayay dee magaaladii madiine kumuu soo hadhin buu yidhi munaafiq iyo mid cudurdaar haysta mooyaane iyo saddexdayadii buu yidhi saddexdii nine mukhallasiinta ahaa ee ka hadhay saddexdayada iyo munaafiq iyo mid cudurdaar loo qudhaa soo hadhay riwaayaadka axaadiista ee ku soo arooray ciidanka kan iyo intuu leeka riwaayad daahirkooda aad moodo in iska yaro horay imanayaa soo aroray masala kacb ibnu maalik wuxuu ku tilmaamayaa ciidanka muslimiintu aad bay u tiro badnaayeen buu leeyahy kitaab ama diiwaan koobaana ma jirin sida xadiidkii bukhaari sheegayo riwaayo kaloo saxiixu muslim ku taalla kacab waa kale yaziiduna calaa casharati aalaaf toban kun way ka badnaayeen alxaakim fi likliil waa ka ku tilmaamaya ziyaada calaa alaaiina alfa soddon kun bay ka badnaayeen waana sida ibnu xasm ibnu isxaaq baan leeyahy siduu jasminayo weeyaan waxay culamada qaarkood yidhahdaan waa la ururin karaa riwaayaadkaasi oo dhan oo waaqidi baa wuxuu sheegayaa masalan inkastoo isagoo daciif yahay waxay wateen buu leeyahay toban kun oo faras dabeetana waxay dhaheen kacb ibnu maalik riwaayadda uu leeyahay toban kun bay ka badnaayeen waxaa lagu xambaaraya inay tahay fardoolaydoo qura haddii lagu daro mushaadan iyo kuwan lugeynaiyo waxa kan marka la isku daro saasay u tiro badan yihin walidalika waa abu zurca araazi waxaaba laga sheegaa afartan kun iyo wax inay gaadhayeen zayd ibnu thaabitna waa ka ku tilmaamaya inay ahaayeen alaaiina alfa markaynu waxaasoo riwaayada isku dardarno aklab almu'arikhiin waxay ku tilmaamaan inay soddonkaa kun ahaayeen ciidankaa duruufta aadka wada ku soo baxayna inay ahaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa waxaa la dhahaa ciidamadiisii waa qayb qaybiyey calamadii iyo liwaagii iyo waxaasi buu u kala dhiidhiibay reer walba calankiisi iyo liwaagiisi buu siiyey saas bay ku soo baxeen waxaa ka habsaamoo qudhaa la yidhahdaa saddex nin kacb ibnu malik iyo mararat ibn rabic alcamri iyo hilaal ibnu umaya alwaqifi saddexdaa nin oo ansaarta ka mid a saddexda ninba waa saddex nin oo iimaan iyo khayr lagu yaqaano kacb ibnu malik waa nin lagu tilmaamo beder mooyaane in allaaliyo mushaahidii kale ama dagaaladii kale nebiga calayh salaatu wasalaam oo dhan inuu ka qayb galay bal inuu ka qayb galay baycat alcaqaba baycadii labaad ee nebiga ay ansaari heshiiska kula gelayeen uu kusoo hijroonayo raggii ka qayb galay buu ahaa laakiin waxay yidhaahdeen taswiif buu isticmaalay baraad diyaargaroobi doontaa baraad bixi doontaa awrka baraad soo xidhxidhi doontaa saa suu u fudaysanayo isulaa nin xoogan baad soo barruun baad ciidanka dabagoodi barriiba barri si ay isugu sii dhiibaysay ayuun bay ku gaadhoon wakti unu saarkay isna uu hadhay ciidankiina uu tegay oo aanu gaari karaynin hadkii iyo timirtiina shayaan uu ku adabkeeyey ama mararat ibn rabiic iyo hilaal ibnu umaya labada ninna iyagu dee bedriyiin baabay ahayen reer beder nimankuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam reer badan maxaad ka ogtahin ilahay intuu taalacda yidhi ifcalu maa shitum raggaasay ku jireen idan saddex nin oo diin lagu tuhunsan yahy ayay haayeen waxaa kaloo hadhay baa la yidhaahdaa dhowr iyo siddeetan nin oo kale oo munaafiqiintiiya iyo dhowr iyo siddeetan kale ay sheegaan oo asxaab ilacdaar iyo kuwa kana calaa kulli xaal waxaan cudurdaar haysan oo saxaabiya oo magaalada madiine ku hadhay saddexda ninun baa jira inta kale ama waa munaafiq ama waa macduur ama waa kuwan waxay fulaan waayeen iyo kuwanuu nebigu fasaxay ama waa munaafiqiin iyagu dhuuntay oo is yidhi maanta ciidankaa tirada badan le cidina ku tegi maysa haddaad yaro dhuumato un iska dhuumo waayo soddon kunoo nin meeshay marayaan waxay is idhaahdeen cidina idinma dareemi karayso nabigu calayhi salaatu wasalaam tabuuk markuu kusii socdayna waxa la dhaha saxaabadiisi wuu tabtabay warmee abaarlahan buu yidhi ba la yidhi abaarlahan waa kaltuum ibn xusayn ninkii la odhan jiray alkhifaari oo reer bani khifaar ah dhowr nin buu dadka weydweydiiyey suuratu tawba ilaahi subxaana wa tacaala nimankan habsaamay iyo waxay u habsaameen waa kasooda ilaahay si fiican ugu kala tiltilmaamaya suuradda dhan ee tawba waxaad moodaa ghaswada tan inay aada u kala sharxayso ama ha ahaato jihaadku inuu marka kan fardu cayn ahaa waayo nafiir caama buu ahaa waktiyada jihaadku uu fardu caynka yahayna waxaa ka mida markuu imaamku yidhaha dadkao dham aan soo baxaan waa nafiir caama nafiir ilcaam marka waa fardu cayn suuraddu waxay kaloo tilmaamaysaa in badan towbadooda iyo sadaqadooda iyo wuxooda dhan inaan la aqbalaynin dadkaasi biduuni acdaarka ku hadhay suuradda waxaa in badan ilaahay ku fasirayaa nimanka munaafiqiinta iyo mawaaqiftoda iyo jihaadka dhulkay ka taagnaayeen marka aynu soo duuduubno nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimi meeshi meeshii tabuuk la odhan jiray khudbad buu jeediyey baa la tilmaama laakiin khudbadaasi ariiq saxiixa kumay sugan kuma sugna waa laga yaabaa weedhaha khudbada ku dhex jira qaar ka mid a axaadiis nebiga oo saxday ama xasanaynayiin laakiin waxay u eegtahay buu leeya akram diyaalumari wax uu nin isku ragrakibayo aan ahayn khudbada rasmiya oo nebigu jeediyey waxaa la sheegaa tabuuk intii uu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam inuu diray khaalid ibnu waliid iyo koox saxaabada ka mid oo duumat aljandal inuu u diray ninkastoo ay mursal curwata bnu zubayr muraasishiisa ay ka mid tahay dabeetana uu soo qabtay isagoo maxbuusa uu keenay ukaydir ibnu cabdilmalik ilkendiy ninkii la odhan jiray boqorkii meesha ahaa ayaa la soo qabtay isagoobaa la yidhahdaa ugaadhsanaya boqorkaasoo ugaadhsanayo xaashiyo tiro badan iyo ciidamo badan wax iska wata ayuu khaalid ibnu weliid qabtay isaga laftiisii boqorka laftiisii dabeetana waxay sheegeen inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sulxi inuu la galay inuu jizye bixiyo waxaa kaloo la sheegaa muslimiintu inay ninkaasi quba yaro uu sitay ninkan oo aada u qurux badnaa bay aada ula yaabeen dabeetana nebigu intuu sidaa waagay ninkan maradiisan yare dadku la cajabsan yahay ayuu nebigu wuxu yidhi atacjabuuna min haada makan baa la yaabantiin haa bay yidhaahdeen xadiis ibnu hishaam sanad xasana ku warinaya buu nebigu wuxuu yidhi fawaladii nafsii biyadi lamanaadiilu sacad ibnu mucaadin fi ljanna axsanu min haada kana la yaabantii masarada yaryare sacad ibnu mucaad ee jannada ayaa ka fiican buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam ninkan waxaa la yidhaha hanaa'im tiro badanna waa laga soo helay bay sheegaan allahu aclam waayo riwaayadda hanaaimtan tirada badan la sheegaysa ibnu lahiica ku jira ibnu lahiicana waa daciif saynu naqaano weliba irsaalle wuu ku jira waa xadiis mursala waxaa kaloo la yidhahdaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari xadiiskiisi ku sugan hadiya inay meesha nebiga ugu timid boqorkii ayla xukumi jiray oo ahayd baqla baydaa baqal cad iyo burdayaal ama dhar iyo inuu heshiis la galay jizye inuu bixiyo marka aynu soo duuduubno riwaayaadku waxay sheegayaan meesha inaan dagaal ka dhicin laakiin boqoradii meelaha joogjoogay gaargaar inay nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiisyo ay ula galeen riwaayaadka qaarkoodna waxaabay sheegayaan mar labaad murasala inay dhex martay hiraqal iyo meliki ruum oo mar labaad la diray dixyalkalabi dixyalkalbi mar kale in loo diray saxaabigaasi la odhan jiray sida xadiis musnad imaamu axmed uu warinaya uu sheegayo oo nin سعيد بن أبي الراشد ومقبول هذا الله إلى هذا لا تفردي يعني حديث حق بدن معها عموما وحن لنا ميشن دقال كما دعين لكن دقال كان حرب نفسي يسنس كاها واحد دقال كما دعين labaatan habeen ayuu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam baa la yidhahdaa tabuuk qabaa'ilkii carbeed ee meeshaa joogiya waxaasna heshiisyaa soo wada dhex maray heshiisyaha inay jizye bixinayaan qur-aankana de waa kii aayaadka qur-aan ee ilaahay sheegaya in lala dagaalamo ilaa iyo intay jizya ka bixinaya can yadi wahum saagiruun tiina way aqbaleen saas buu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga soo noqday markii uu dhexda soo socday akram diyaa ilcumari wuxuu leeyahay soo noqodkiiba kasadani dhacday inkastoo sheekha raxiiq ilmakhtuum kale uu ku tilmaamayo waa sii socodkii nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo socday wuxuu soo maray baa la leeyay ama sii socda haato ama soo socode diyaartii samuud reer samuud nimankii hasha ilaahay u soo saaray ee qooqaya kibray ee dabeetana la halaagay wasamuud aladiina jaabu sakra bilwaada kuwii ilaahay qur-aan ku tilmaamayey meeshii lagu halaagay bay soo mareen dabeetna waxaa la idhahaa guryahoodi iyo meelihii bay saxaabada qaar galgaleen markaasuu nebigu ka nahiye wuxuuhi laa tadkuluu masaakin aladiina dalamuu anfusahum an yusiibakum maa asaabahum ila an takunuu baakiin war kuwan guryaha kuwa kan xadiidku waa xasan insha allah musnad imaamu axmed buu ku yaala guryaha kuwa dulmiga sameeyaha gelina yaydin haleelin wixii iyagaba haleelaya inaad tihiin idinkoo ooyaya mooyaane ee nebigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiiskii bukhaari sheegay waa ka meesha intuu maradiisi madaxa ku duuftay yidhi ina dedejiyo inaga tallaabiya oo dooxada nimankan ay meesha inay degi jireen oo dhan hore inooga tallaabiya buu yidhi uu ka soo tallaabay waxaanu ka reebay saxaabada biyaha ceelkoodaana inaan la cabbin lagana weysaysanin xoolahana aan cunno laga siisan xataa cajiinadii lagu walaaqday xoolaha siiya buu yidhi ha cunina asxaabu dulmiga meela lama dego dee dhulka gaaleedna in laga hijrooda waa fiican nabiga calayhi salaatu wasalaam markay ciidamada muslimiinta ay soo socdeen ba waxaa looga dacwooday dadkan muslimiinta ah ee awrtii iyo xoolihii la fuushanaabaa aada u jilcay waayo de waa safar aada u dheer baynu siddeed boqoloo kilomitr oo sii socod iyo soo socod oo kun iyo lix boqoloo kilomitr socod ku dhadhow meesha la marayaana waxaanu leenahay waa saxaaraha carbeed waxa waktiga la socdaana waa wakti xagaaya waktigii kulaylku uu ka dhacayay marka xoolihii naftaa isugu timid waxaa la yidhaha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ugu duceeyey xoolihii iyo wixii dabeetana waabay u xoog bateenuno sidii bay ku yaaceen oo alla uu fiicnaysiye subxaana wa tacaala xadiidka musnadu imaamu axmed ku soo arooray ee sanadkiisa xasanka lagu tilmaamayo ee zawaaid ibn xabaanna insha allah waa ku yaala waxaa weliba dhexda markii la soo socdayna munaafiqiintu waxay isku dayeen inay nebiga calayhi salaatu wasalaam meel talaya oo yar oo tiir taag yar oo cidhiidhiya intay fardaha kusoo eriyeen nebiga laga rido calayhi salaatu wasalaam oo ay gooni ula baxaan dabeetna waa la fahmay qoladana waa fashishay mu'aamaradoodaasi magaaladii madiine markii ay soo galeenna waa la soo dhoweeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisii buu tegey laba ragcadood buu ku tukaday dabeetna dadku halkaa u fadhiistay kadib ayay u yimaadeen nimankii munaafiqiinta iyo dadkii cudurdaaranay o dhan koox waliba cudurdaar ay wadaan wixii cudurdaar iyo waliyo bile la marayay nebigu wuu ka aqbalay laakiin saddexdii saxaabi iyagu wax cudurdaara may sheeganin labadii nine badriyiinta iyo ninkii bayal caqaba taaniya ka qayb galay kacab ibnu malik saddexda ahlu iimaanka iyagu wax cudurdaara may sheegin dabeetana xadiidkii dheeraay aynu naqaanay waa kii nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam yaan lala hadlin nimankaasi kontone iyo casho ayaan cidi juuqba u odhanin qofna la hadal waa kii tilmaamayey bal in adeerkii baan sinina inuu ku aqbalo intan derbi uga dhacay aan u tago asalaamu calaykum juuq baa cidi u odhan weyday war ilaah iyo rasuulkiisa inaad jeclayso uma ogeyd cidiba la hadli weyday bale waa kii nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dumarkuna ha ka tagaan odayga ninka weyn buu nebigu markii dambe u ogolaaday inay haweeneedu u shaqshaqayso waa ku yidhi ilaah rasuulkiisa iyo dumarkaan taga haddana miyaanu furraa mayaan furine baa la yidhi reerahoodii uun ha qabtaan waxba yaydin shaqaynin keligiin yani waxaad tasawurtaa magaalo aad joogto aan qofbaba kula hadlayn magaalada gedigeedba dadka ku nool mid yar iyo mid weyn iyo mid dhexatoona asalaamu calaykum haddaad tidhahda inay dibnaa yara dhaqdhaqaajiyen manaad xataa maqlayn calaykum asalaamtana in lagu yidhi xabsi ka weyni ma jiro in qof bini aadam oo magaalada joogaba juuq ku odhan waayo saxaabada tan saasaa loo go-doomiyey markii ay habsaameen haddana iyagoo cidhiidhiga caynkaa le ku jira ayay maqleen boqoradii romanisku nimanfaa caynkaana kacb ibnu malik oo nin dhalinyaro xoogan oo caynkan oo gabaya tirin karayo ayaa maqleen dabeetana fariin buu soo diray nin boqorada ka midi oo uu leeyahay alla kuma badin dhulka dulliga iyo waxa kane soo cararta xuntinimaanaa ku siinayo meeshaas ka kaalayani fariina baa loo soo diray waa kii waraaqdii markuu nin nabtiyaba magaalada yimi ninkaasaa la daydayay waa la soo helay waraaqdii baa loo keenay waraaqdii markaan akriyay buu yidhi saa iyana waaba fitno kale imtixaan kale gaal kuu yeeayo kula war ka soo car meesha lagugu dulaysanaya wax kuma badin aniga wax walba kuu haye tiina intaan googooyey buu leeyahay baan dabka ku riday tanuurka moonfadan iskaga riday buu yidhi iyadana yani dadkan iimaanku ka dhab buu ahaa kaana markay u sabreen ee ay konton maalmood sidaasi ku jireen ayaa ilaahay quraan soo dejiyey laleeyahy wacala ladiina kullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadanuu anlaa malja'a min allahi ila ilayh uma taaba calayhim liyatuubuu in allah huwa tawaabu raxiim iyagana ilahay baa toobadooda aqbalay saddexdaasi nin haswadan cumuuman haddaynu eegno waxyaabaha ka dhacay runtii waa iska tiro badan yihin laakiin midhar yaroo kooban haddaan soo tilmaamo waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida salaadii subax ayuu xaajadiisa ku yara habsaamay dabeetana muslimiinta waxaa salaada geliyey sida saxiixu muslimka iyo bukhaari ba ku taala cabdiraxmaan ibnu awf ayaa tukiyey nebigaa yimi calayhi salaatu wasalaam se waa cabdiraxmaan imaam yahay dabeetana cabdiraxmaan baa dabcay inuu dib uga soo noqdo nebigaa u tilmaamay halkaaga joog dabadiisaanu ku tukaday insha allah cabdiraxmaan ibnu awf wuxuu ka mid yahay yani raggii nebiga tujiyey ee uu imaamka u noqday waxaanay tilmaamaysaa baa laleeyahay iyagoo imaamkii mafduulka aha uu joogo imaamkii faadilka ahaa isagoo jooga in mafduulka uu tukin karo oo ninka cilmiga badanle ama aqoonta uu xagga dambe ku tukan karay daliilu tahay riwaayaadka ama axaadiista kusoo aroortay haswadan haddaynu wax kasii tiltilmaamno nacad ibnu jabal baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii musnad imaamu axmedka ku yaala sanadka xasanka alahaa suu sheeku sheegayo wuxuu weydiiyey camal aan jannada ku galo dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam islaamnimada madaxeedu waa shahaadada tiirkay ku taagantiina waa salaad iyo zako fiiqa ugu sarreeyana waa jihaadka buu nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam haswada ta nebiga markii waxaa kaloo la weydiiyey sutrada qofka muslimka hadduu salaad tukanayo waa inuu yeeshaa sutra meel iska banaan inaad ku tukato ma fiicna waa inaad wax yar hortaada dhigataa derbi ama ul ama xun inaad taagto sutrada intee ileg baanu ka dhiganaa baa layidhi muakharat raxil ka dhiga buu nebigu yidhi faraska ama koorahan la saaro koora xaggiisa dambe intuu dherer leegyahay in leeg oo kale ka dhigta buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam haswadan waxyaabaha axkaamta laga soo faaiday waxaa ka mid a markuu nebigu kusii socday marka soo socday maqrib iyo cishe ina wuu jamciyey duhr iyo casarna wuu jamciyey oo jamca buu tukaday labaatan maalmood oo uu joogay meeshaasna salaada wuu qasrinaya baa la ydhahdaa sida ibnu xabaan zawaa'idiisa xadiis sanad saxiixa kusoo arooray waxaa kaloo la tilmaama markii uu soo socday nebigu alayh salaatu wasalaam uu soo noqday waadi lqara meel la ydhaha markuu marayeyna dheer bay weydiiyeen ratabkii uu ku yaalo simir ahaan hadhow intay noqonayso dabeetana kharsi buu nebigu ku isticmaalay qiyaas intaasaa loo filaya inay noqoto marka masaladaas inay bannaan tahay bay tilmaamaysaa waxaa kaloo uu nebigu calayh salaatu wasalaam tilmaamay qarba biyo ku jiray oo laga cabi karayay dabeetana wuxuu u tilmaamay baktiga haragiisa magdintiisu inay tahay ahaaro dibaaguha yani ahuurha inuu yahay axkaamta intii aswadan lagu jiray dhacay waxaa ka mid a laba nin saxaabiyiina waxoogaa afkuus yaro dhaafo midbaa mid qaniinay gacantii markuu qaniinay buu gacanta soo dhuftay deetana dhool buu ka soo riday kii dhooshaad waa bilaamad buu nebigu ku yidhi ninku gacantaba afkiisu kuugu dayn lahaa buu ku yidhi iska awrkaad u qaniintay duu iska kaa soo dhufta adiga dhooshaadi kaa dhacday waa hajar baa la yidhi oo mad malihid waayo de waxba kuguma dhufana wuu gacantiisuu kala cararay kii oo cabanaya yimi oo le dhool baa layga riday dee xaqa la siiyo wahadur buu ku sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam axkaamta meeshan laga daliishado waxaa ka mid ay bacd alculamaa tilmaamaan axaadiistii sheegaya saddex wax ka badan inaan qofka muslimka laga hijroonaynin sabab sharciya hadday jirto sida qoladan kontonka loo tacsiirka lagu siiyo kale inay dhici karto hijro intaa ka badan laakiin waa inay noqotaa mid sabab sharciya leh raswadani insha allah hadaafteedii caamkahayd iyana way soo gudatay warakintu raswata tabuk waxa ka dambeeya sheegaan waa waqaaya oo qayaacdata ama dhacdooyin ay ka mid tahay maalan nacaankii dhex maray cuwaymar alcajalaan iyo haweenaydiisii oo kale rajmintii maalan la rajmiyey almara alghamadiya geeridii uu geeriyooday boqorkii muslimka ee xabashida ee uu nebigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam salaata jinaasa alghayb geeridii ay geeriyootay umu kaltuum oo ah ina nebi maxamed gabadhii labaad ee cismaan ibnu cafaan la siiyo iyana ka geeriyootay intuu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam geerigu geeriyooday habaqadiya cabdillahi ibnu ubey ibnu suluun waxaa lagu xigsiiye culamada taariikhay ku xigsiiyaan tan waxa weeyaan sanadkii sagaalada hijiriyada oo ay ku tilmaamaan culamada taariikhdu caamil wufuud sanadkii wafdiyada yani sanadkan waxaa loogu bixiyey sanadka wafdiyada waa sanadkii ku xigay waxaan idhi sanadkii sideedaad ee hijiriyada gebagabadeedii ama ramadaan ayaa maka la furtay kadibna waswatu xunayn baa dhacday kadibna dagaaladii kale aynu soo tilmaamnay baa dhacay waxay u ekaatay wakti muslimiintu ay furteen dhulkii carab ama jaziira alcarabiya la odhan jiray oo dhan waxaa ku bilaabmay markaasi gabagabadiiba sanadkii sideedaad ilaa sanadka sagaalaad waxaa ku bilaabmay in carabtii dhulalka joogtay oo dhamma ay islaamto oo qabiil weliba wafdi nebiga usoo dira calayhi salaatu wasalaam culamada taariikhda warisa sida maalan abaqaat ibni sacad wuxuu warinayaa dhowr iyo lixdan in ka badan ayaan rajaynaya meelahaas inay gaadhayso tiradu inta ugu badan le culamada taariikhda qortaa markay wufuuddaasi warinayaan waa iska fudaysadaan dabeetana waxay soo arooriyaan biduuni asaaniid iyadoo wax sanadaa wadan ayay wufuudda intooda ugu tirada badan le soo arooraan laakiin waxaan odhan karnaayo qura waxaan badnayn ayaa waxaa ku soo arooray riwaayaat صaxiixa maalan riwaayaadka fiican ee imaam اlbukhaari uu soo arooriye waxaa ka mid ah wafdigii tamiim wafdigoodii oo ah nimankii inta badan ay ku soo degtay suuraة اlxujaraat ee intay docda guriga nebiga yimaadeen calayh الsalaatu wasalaam halkaa uga dhawaaqay nimankii reer miyiga ahaa ee suuraddaasi ay ku soo degtay wufuudda kale ee uu bukhaari maala wax ka sugaya waxaa ka mid ah wafdiga cabdulqays nimanka la yidhaahdo wafdigoodii oo uu ka mid yahay ninkii uu nebigu kulaha calayhi salaatu wasalaam ina fiika khaslatayni yuxibhum allah alxilm walaanaa nin ka mida odayadii reerkaas alasji lcasri ayaa la yidhahda waa la odhan jiray ba sheega ayuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam adiga hebelow laba sifo ayaad leedahay oo ilaahay jecel yahay labada sifo midi waa dulqaad midina waa deganaanshiye iyo degdeg la'aan labada sifabaad leeda labadaba ilaahay jeceliyey buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wufuudda kale ee la tilmaamo waxaa ka mida wafdigii reer banu xaniifa waa wafdigii uu la socday ninkii la odhan jiray musaylamat alkadaab musaylamihii beenaala ahaa kuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam musaylama waa ninkii nebiga sheegtay reer yamaama markuu waftiga la socday uu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiistay waan islaamayaa laakiin bishar adiga dabadaa arrinka ma yeelanaya anigu adiga dabadaan taladu gacantaydan kusoo wareegto anigu aan taliyo nebinimadii waxbaanayay u soo wareegaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi jariida yar ama waxaa la yidhaahdaa laan yaroo tibireed u gacanta ku hayo taa haddii uu weydiista buu nabigu ui calayh salaatu wasalaam ma siiyeen taa haddii weydiista wax kala daaya maa siiyeen dabeetana nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam fitnada iyo dhibta ka iman doonta ninka kan waa kii xadiidkii riyada ku tilmaamayay waxaa ku riyoodayeen laba suwaaroo ama lababa hal oo dahabkooda la gashada oo dabeetana aad u qurux badan oo aan afuufay markii dambe oo dabeetana biday ama se iska baaba'ay waxaa ku taawiiliyey buu ku tilmaamayay nebigu calayhi salaatu wasalaam laba nebiya sheeg sheegtay oo been aha midna waxaa la odhan jiray aswad ilcansiy oo yamani buu ahaa isaga waxaa filayaa intuu nebigu noolaababa calayhi salaatu wasalaam in la dilay fayruus nin la yidhaahdo meesha ka madaxaabaa dilay halka kalena waa musaylamat alkadaab musaylamana waxaa la dilay waktigii abibakar radia allahu canhu wufuudda kale ee ay wariyaan ee wax ka sugnaadeen waxaa ka mida waktigii reer najraan najraan waa niman yeman qayb ka mida degi jiray oo iyagu markaa kiristan ahaa nasaaro ahaa dabeetna wafdi ay ka tirsanaayeen nin la odhan jiray alcaaqib iyo asayid oo labadii nin ee najraan xukumi jiraya oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam islaamnimo ugu yeedhay oo islaamnimadii diiday ama iska soo adkeeyey oo dabeetna nebigu mubaahala ugu yeedhay mubaahaladu waxa weeyaan bannaanka inoo saara ilaahay baynu isu baryaynaay kiina beesheeda inaa la halaago nacdar ku soo degto uu dumo dabeetana way aqbaleen markii hore de kadibna way ka cabsadeen oo waxay dhaheen waryaana ninkaa haddii wuxuu sheegaya laynagu soo dejiyo waa khatare jizyaana ogolay bay idhahdeen waxaanu bixinaynaa jizyadii ama jibirkii baanu bixinaynaa ee jibirkaasi hana laga qaado waxaan ugu dartaa nin aamina nebigu calayh salaatu wasalaam markaa wuxuu ku taray abu cubayda saxaabigii laodhan jiray casharat almubashiriinka ka mid ahaa waa kuu nebiguna ku tilmaamaya amiinu haadihi lumma inuu yahay ummadda reer nabi maxamed ninka u ammaano badan ayaana idinku daraya buu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo ah abu cubayda wfdiga kan markay mufasiriintu yidhahdaan waxaa kusoo degta aayaddan qur'aan ee ilahay leeya ina matala ciisa cinda allahi ka matali aadama khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun fayaquul alxaqu min rabbika falaa takun min almumtariin faman xaajaka fiihi min bacdi ma jaءaka min alcilmi faqul tacaalow nadcu nadcu abna'ana waabna'akum wanisaءana wanisaءakum waanfusana waanfusakum uma nabtahil fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin aayaadkaas bay sheegaan sababahay kusoo degeen inuu ahayd wufuudda uu bukhaari wax ka sugay matala waxaa ka mid ah wafdigii ashcariyiinta iyana waa niman reer yamanah iyo ahlu yamankii kale la socdayba waxaa ka mida wafdigii daws waxaa ka mida wafdigii tay iyo imaatinkii uu yimi xaatim atai ninkii la odhan jiray cadiy ibni xaatim atai wufuudda wax laga sugo iyaga laftooda waxaa ka mid ah damaam ibnu saclaba saxaabiga la odhan jiray oo bani sacd binu bakr ka socday oo nin laba timo aad u badan labuu ahaabaa la yidhao laba guntiboodoo timo dhaadheer la samaystay awrsaba fuushan buu yimi masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam hortiis markaasuu ku dabraday awrkiisii nebigu uu soo galay calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadu la fadhido deetana wuxuu ku yidhi ayukum ibnu cabdilmualib indiina waa kee kayna cabdilmualibi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ana bnu cabdilmualib ana aaina cabdilmualib wuxuu yidhi muxamed reer cabdilmualib ninka muxamed la yidhaahdaa tahay nebigu nacam buu ku yidhi ee ninkan reermiyigu wuxuu yidhi yaa muxamed innii saa'iluk wa muqlidun calayk muxamedow waxbaan ku weydiinayaa su-aashana waan kugu adkaynayaa ee naftaada waxba ha ka dareeminayna waxba dareemaya yani su-aalo adag baan ku weydiinaya hay qabanin wax dhibinayay dhicin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi baa la yidhi sal camaa badaa lak iweydii wixii kuu muuqda su-aashiisii dhaar buu ka bilaabay marka anshuduka allah allaan kugu dhaariyey buu yidhi ma ilaahay baa ku soo diro imika rasuul baa tahay ayuu kaga bilaabay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam allahuma nacam haayo alla igu og inaan alle rasuulkiisii ahay wuxuu ku yidhi war ilaahay baa kugu dhaariyey ma ilaahay wuxuu ku faray inaannu keligii caabudno oo aanan cidna ugu shariig yeelin inaannu ka foqno oo ka tagno sanamada iyo awsaanta iyo waxaanaanu caabudnay aabbayaasho caabudi jiray inaanu kaga tagno masaas baa alla ku soo faro walla kuga abuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay markaasi ha allaahuma nacam wuxuu waday markaa inuu faraa'idda islaamka mid mid i weydiiyo ilaahay baa kugu dhaariyey ma shan salaadood baana lagu leeyay oo caynkaasi oo caynkaasiya dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam haa uu yidhaahdo markii loo dhammeeyey ee warkii u dhammaaday ayuu wuxuu ihi fainii ashhadu an laa ilaha ila allah wa anaka cabduhu warasuul anugu waxaan markhaati ka kacay buu yidhi inuu alle keligii allaha xaq lagu caabudaye wixii ka soo hadhay inay baatil yihiin adiguna inaad ilaahay rasuulkiisii tahay waajibaadka aad ii sheegtayna waan gudanaya waxaad iga reebtayna waan ka fogaanaya waxna ku dari maayo intaa aad iminka sheegtay dhaafinna maayo intaana waa fulinayaa buu yidhi waxna ka yarayn maayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markaas hadduu run sheego jannu geli buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam damaam waxaa la yidhahdaa tolkiibuu dib ugu noqday dabeetana waa lagu soo ururo waa la wadayo wuxuu ka bilaabay baa layihi laate iyo cusaynu caayo asnaamtii ay caabudi jireen dabeetana waxaa lagu yidhi yaa damaam ittaqi albarasa waljuzama waljunuun war damaamow bay idhahdeen solkii miyaad baras iyo juzaaminu kugu dhacay iyo weelli iyo miyaad ka cabsanayn markaad asnaam tayrayo markaad ka hadlaysa laate iyo cusay afkaagu markuu gaadho miyaad ka cabsanayn bay idhahdeen wuxuu ku yidhi markaa weylad waar hooge hoog baa idiin sugnaadaye labada tani wallaahi waxna ma dhibaan waxna ma taraan buu yidhi laatiyo cidda waxna ma dhibaan waxna ma taraan ilaahayna rasuul buu soo diray kitaabna waa soo dejiyey waxa qulunkaa ku sugnaydeenna waa laydinka kor yeelay oo wax idinka badbaadiya alla keenay aniguna ilaahay baan keligii qiray nebi maxamedna inuu addoonkiisiiyi baan qiray isagaanaan idinka imi wixii uu farayna waan idin farayaa wixii uga reebayna waan idinka reebayaa waxaa la yidhaahdaa maalintaasi wixii soo xaadiray nin iyo gabadhitoonna ma joogin ilaa iyo wuu islaamiyey si u wacdinaya damaam dhammaantood tolkii waa islaamiyey baa la ydhaha wixii maalintaasi ugu yimi idan sanadka kani waa sanadka markaas kaga caanbaxay wufuudda waxa loo yaqaano oo wufuud aad u tiro badan nebiga u timay calayhi salaatu wasalaam laakiin markaynu min xayu alaxaadiis sanadka iyo sixadiisa markaynu eegno ma badna inta sugani laakiin ahlu taariikhu waxa aad u tiro badan ayay soo arooriyaan cumuuman waxaynu leenahay waxa ka meeshaasi ka cadun jaziira alcarabiya dadkii ku noolaa inay islaam isu dhiibeen oo dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam waftinimo loogu wada yimi sanadkaasi wuxuu kaloo nebigu faray calayhi salaatu wasalaam abibakar inuu soo xajo oo dadka muslimiinta ana soo xajisiiyo sanadkii hore nebigu muu xajinin oo wuu cimraystoon isagu sanadkii sideedaad ee uu yimi isagoo cimraysto qura muslimiinta iyo mushrikiinta isku dhex jira oo dee mushrikiintuna de bergii hore nebi ibraahim diintiisii wixii ka hadhay bay iska sii haysteen iyo wax kaloo ay ku dhex dareen oo de sanamcaabud iyo qurunqadheedha waa la wada xajay iyadoo kooxahaasoo dhamma wada socdaan laakiin sanadkii sagaalaad buu nebigu soo diray calayhi salaatu wasalaam abubakar oo la faray inuu dadka muslimiinta xajsiiyo abibakar tiro dad ah waaa la dhahdaa waaqidi baa la kala noqday waaqidina dee naf badan male markay xagga sanadka noqotee saddex boqol oo saxaabi meelaha dad gaadhay iyo labaatan neef oo labaatan budno oo la qalayo ayuu ku soo baxay baa la yidhaahdaa intii uu abibakar xajka u soo socday ayaa waxaa soo degtay suuratu baraa baraatu min allahi warasuulih suuraddaasi baa soo degtay suuratu tawba tawba markay soo degtay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam suuraddii wuxuu akhriyay caliy bna abi aalib suuradda qaybteedii hore dabeetna wuxuu hi calow bax maalinta yowm alxaji abarka maalinta ciidka ciid aladxaha maalinta la joogo maalintaasi xajka intaad tagto ka iclaami oo dadkao dhan gaadhsii waa tobanka dilxija waxaanu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalintaasi yani cali buu soo diray waa mirka fariintaasi soo faray laa yuaddi canii ilaa rajulu min ahli beyti riwaaya abu ibn isxaaq soo arooriya oo sanadkeedu xasan in kastoo ay mursal tahay maxamed ibn caliy albaqir maraasiishiisa ay ka mid tahay abibakar oo muslimiintii wadoo xajki ku wada markii uu cali arkay ayuu cali wuxuu weydiiyey aamiirun am ma'muurun caliyo waadigan iga daba yimiye yani muslimiintu fawdo ma aqoon wax la ydhahdo dad ka socdo uno aan cidiba ka talini ma jirin muslimiintu cid kastoo meel u baxda cid bay u talin jirtay nebiguna waa ka faray calayhi salaatu wasalaam saddex haddaa ugu baxdaan safar waa in midkiin madax noqdaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fawda ma jirto wuxuu ku yidhi abibakar markaasi cali ma amiir baa tahay mise ma'muur yacni miyaa lagu soo diray adigoo lagu leeyahay adaa ka talinaya dadka safarka oo dhan oo wadanaya mise adigoo lagu talinayo dadka ka mid a baad iga daba timi bal ma'muurun maya waxaa lay soo diray buu leeya anigoo maamuura sidii buu marka carbeed nabigu nidhi quraysh baa siyaado sheegata waxay dhahdaan dharkiina waa kusoo dambaabteen markaa ma bannaana in dharkiina aad ku tawaafta ama waa inaad dhar cusub aad quraysh ka iibsatay ku tawaafta haddaad ka maarmi weydo waa inaad iyaga cid ka mid ah aad dhar aad ku tawaafto oo ku xigto ka ka qaadataa meelmeesha qaarkeed baa la ogolaya ba idhahay kuwaaga ku dawaaf laakiin waa inaad tuurtaa markaa oo ninkii markaa maradiisa la xajecana ka yara qabaa inuu tiisas kaga dawaafa maaha ama waa inuu mid cusub iibsadaa ama waa inuu qolyaha kan midka amaahda dee dadka markii dar waayaana markaa intay maradaba u dhigtaan ay iyagoo qaawil markaa dawaafi wuxuu la faray marka laa yatuuf bilbayti curyaana qof qaawan lama ogola imqaamada dawaafo walaa yaxuja bacda alcaami mushrik islaamnimadiina hadda way xoogaysato waa la iclaaninaya arkaanu lislaam cidna looga bixi maayo maanta laga bilaabo kadibna sanadka dambe gaalma soo xaji karo awal gaaliyo muslimba meesha waa la yaacayay waxaa la iclaaniyey maxay sanadkaa wixii laga bilaabo gaal dambe oo xajka imanaya haba yaraatee ma jiro waman kana bayna wa bayna rasuuli اllahi sal اllahu alayh wali wasalam cahdun facahduu ila muddatih ibnu kaiir riwaayadda uu soo arorinaya imaamu axmed uu ka soo arooriyey musnadkiisa ee isnaadka jayidka uu ku sheegay wuxuu ku tilmaamaya uu yidhina nebigu alayh salaatu wasalaam ninkii ballan nebiga la galayowna ballankaagu waa ilaa waqtigiisii suuratu baraa haddaynu labada ra'yi ee tafsiir tabari iyo ibnu kaiir labadooda ra'yi haddaynu soo qaadno baraa'a ilaahay subxaana wa tacaala suuraddan markuu soo dejiyey waxaa la mamnuucay in mushrik dambe uu iman doono xajka waxaa kaloo la mamnuucay muddadii iska madax bannaanayd dadkii mucaahidiinta ahaa ee muddo go'an lahaa muddadooda in la sugo dadkii muddadooda aanay hayru muxadad ahayn ama ajal maxduud oo yar oo kooban lahaa ama buriyey afar bilood in iyaga la sugo ka bilaabmaysa tobanka dilxija oo ku dhammaanaysa markaa tobanka rabiiculawal meelahaasi ku dhammaanaysa ciddii aan ballanba lalahaynna in lala sugo iyaga ashirulxurufku intay ka dhammaanaya oo markaasi konton casho meelaha wakti gaarhaya nihaayat almuxaram unbay noqonaysaa waxaana la joogaa dilxija tobankeedii markaas labaatanka cadha iyo bisha dambe konton maalmood meelaha wax gaadhaya saas buu ku tegay imaamu tabari wuu rajaxaya imaam ibnu kaiirna isagu waa ku tilmaamaya ciddii ballan lahaydna ballankiisii walow zaada cala arbacati ashhur maha ka batee iyo aan ballankiisu wakti lahaynna afar bilood in lagu soo koobo ciddii ballankiisu afar bilood ka yaraydna ila aqala min arbacati ashhur min yowmi taajiil isagana inuu kooxdaasi raaco cala kulli xaal aaraada culamada ee aayaadka sida loo tafsiiraya si kastaa isu khilaafsanaatee waxa weeyaanuun in wakti loo sameeyo aan wakti mutlaqay iska jirin bara'atun min allahi wa rasuulih ila aladiina caahadtu min almasjid ila aladiina caahadtu min almushrikiin fasixuu fi lardi ilaa aayaadkaasi laga bilaabo waktiga kan wuxuu islaamnimadu soconaysay labaatan iyo laba sannadood dabeetana waxaa la caddeeyey meeshan gaal iyo muslim isku dhex jiraya inaanu jiraynin jaziira alcarabiya kacbadan iyo waxa ku saabsan oo dham inay dhul muslim tahay xaramna inay tahay bacda caamihim haadana inaan la ogolayn cidiba inay ka timaado dacwadiina waa la sii faafiye waa la sii ballaadhiyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam wufuudo isagoo qura uma imanayna isaguna wufuud buu dirayey wufuudu diray markaa salam waxaa ka mid ah abu muusa alashcari iyo mucaad ibnu jabal oo kale labadaba ooti yaman loo diray midba qayb yaman ka miduu nebigu u diray waana kii ku lahaa yasira walaa tuasira bashira walaa tunafira fudaydiya oo dadka adhibina u bushaareeya oo haygu eryina dadka waa kii mucaada nebigu la sii ballamaya calayhi salaatu wasalaam ku lahaa duul baad u tegi doontaa ahlu kitaaba ee markaad u tagto waxa ugu horreeya aad ugu yaadaan ha noqoto shahaadada hadday taa kaa aqbalaanna u sheeg shan salaadood in lagu leeyay hadday taa kaa aqbalaanna u sheeg in sadaqa aad kuwooda waxaysta ka qaadid oo kuwooda aan waxba haysanin aad siiso kana dhowrso xoolahooda kuwa ugu fiican inaad ka gurto iskana ilaali buu nebigu lahaa habaarka ninka la dulmiyey isagii alle waxba uma dhexeeyaan baryadiise iska ilaaliyo cidna ha isku dulminin kadibna khaalid bin waliid maalan buu yaman u diray wakhti ka sii dambaysay caliy bn abi aalib buu u diray cala kulli xaal nebigu calayhi salaatu wasalaam isaguna wuxuu kaga diray wufuud kale sanadkii tobnaad ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo xajay xajat alwidaac aw xijat alwidaac xajat alwidaac xajkii gabagabada xajkan markuu nebigu yimi waana xajka ku dhow nebi moxamed xajay calayhi salaatu wasalaam dadkii oo dhan baa soo raacay oo rabay inay ku daydaan oo nebiga la xajaan dilqacda markii ay shan maalmood ka harsanayd buu nebigu ka soo baxay baa laydhaha calayhi salaatu wasalaam madiina waana soo xaj tegey carafa maalintuu taagnaana waa markay ku soo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina aayaddaas ilaahay leeyahay maanta diintiinnii waan idiin dhammaystiran nimcadaydiina waa idiin taam yeelay islaamnimadana diin ahaan baan raalli idinkaga noqday alla leeyahay subxaana wa tacaala nabigu calayhi salaatu wasalaam xajkaasi waa kuu ku lahaa saxaabada khuduu cannii manaasikakum khuduu cannii manaasikakum wardadow iga qaata xaajka manaasigtiisa iyo meelaha la tegayo oo dhulka la istaagayo meesha la marayo aniga iga sii barta buu nabigu laha calayhi salaatu wasalaam mujtamaca aadu badanoo muslimiin inay way soo xajiyeen xajka kan waa culamada fiqiga iyo culamada xadiidka iyo culammadu waa inta ugu badan leh kay baabkaas wax kaga qoraan culamada qaarkoodna kutub gaaraba ay u alifeen safarkaas iyo dhulkii nebigu istaagaya qaabkii u xajeeya meeluhu maray kutub gaaraba laga alifay muslimiintuna oo maalinta ugu tirada badnayd ay nebiga soo raacaan calayhi salaatu wasalaam khuab dhowrana khudbado dhowrana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu jeediyey carafo oo kale khudbad buu ka jeediyey ayaamu tashriiqa bartankeeda khuab buu jeedinayey khudabku maalintaa jeediyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa wardadow dhiiggiinna iyo maalkiinna waa xaaraan ba idinka yahay sida maalintiitan maalintiinna tan ee bisha tan ee dhulka kan ay xaaraan u tahay yani waa ashharu lxurum waa arduxaramkii baa la joogaa waa maalin ciideed ama carafeed sa kuwaas ay xaaraam idinka yihiin ayay xurmo u leeyahay dhiigga qofka muslimka ah iyo hantidiisuba wax kasta oo jaahiliyadii laysku lahaa waan tuuray buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dhiigaan tuuro waxaa ugu horraynaya dhiiggii reerkayga ibnu rabiica ibnu alxaaris ribo oo dhan waan daadiye ribo aan tuuro waxaa ugu horraynaysa ribadii adeerkay ee cabbaas binu cabdilmutalib maanta laga bilaabo waxba kama jirayaan wardadoo dumarka ka cabsada ilaahay kaga cabsada dumarka waayo ilaahay magaciisa ku bannaysateen farjigooda ku qaadateen waina lakum calayhina anlaa yuطicna iyagoo idinkuna waxa iyaga ku leedin inaanay furaashkiinna cid aan ceebtiin ku fadhiisinin hadday si saar sameeyaan darban hayra mubarax in la samayn karo wuxuu nebigu ka hadlay in kiswo la siiyo waxay cunaan iyo waxay cabbaan iyo waxay huwadaanba in la siiyo waxaa idinkaga tegayaa buu nebigu leeyahy shay haddaad qaadataan aniga dabadeeya idan lumin yani khudabkani waxa u ekaayen kaanama uu nebigu sii dardaarmaya khudbado dardaaran midhana ayuu nabigu ku hadlay calayh salaatu wasalaam uu leeyahay shay haddaad aniga dabaday qabsataan aydan weligin lumayn baan idiin sheegaya waa ilaahay kitaabkiisa maxaa odhanaysaan markaan anigu tago waxaan odhan doonnaa waa inta saxaabaduna kula rasuulkiisii waa na soo gaadhsiiyey diintii oo wixii korkiisa saaraa waa gutay oo waa noo naseexeeyey oo wax allaaliya wixii alla ku saaray waad ka gudata nabigu intuu farta cirka u taago maalintaas buu wuxuu lahaa allahuma fashhad allahuma ashhad allahuma ashhad inaw markhaati iiga noqo ina wixii aad isoo fartoo dhan iyo diinti iyo risaaladii o dhan inaan dadka wada sheegay inaw markhaati iiga noqo khuabka uu maalmaha jeedinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa khudbaduu lahaa laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacd wahoy muslimow waaniga gadaashay gaalnimaha ku noqonina a idinku madaxa iska jarjartaan buu nabigu leh calayh salaatu wasalaam kufrigan uu sheegayaabay culamada idhaha waa kufri camaliya yani in muslim muslim dila waa kufri camaliya bay leeyihi caqiida yuu ka gaaloobile waa dhaqan gaaleed buu sameeyey qof muslim wuxuunbaa dila gaal laakiin muslim muslim aan waxba ku lahayn ma dilo saa daraaddeed buu nabigu wuxuu ku khudbadaynaya xajat ulwadaac laa tarjicuu bacdii kufaara aniga gadaashay gaalnimaha ku noqonayna buu nebigu laha calayh salaatu wasalaam yadribu bacdukum riqaaba bacd oo barkiinba barka kale uu luqunta ka jaro nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka soo noqday xajka u dhexda soo socdana ee hadiir khum meesha la ydhahda markuu marayeyna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu hadlay cali buu intuu gacanta qabtay buu wuxuu ihi man kuntu mawlaah fa caliyun mawlaah ninkan anigu weli ahaa cali baa u aha isaguna weli cali buu markaa meeshaasi ku ammaanay waa meesha ay nimankan raafidada la ydhaahdo ama habaarka qaba ee shiicada la ydhaahda qaar ka mida ay qabsadaan ee ay rabaan inay yidhahdaan markaas buu dardaarmay inuu cali yahay madaxdii ku xigaysay oo muslimiinta u cali madax u noqonayo waxii kale madax muslimiinta u noqdoo dhabna cali khiyaamayeen oo abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo khiyaamay ahayd arrinka waxa iskala ahaa cali laakiin waa been nimankaasi waxay sheegeen waxba kama jiraan axaadiista way ku asaxday allahuma waali man waalaa wacaadi man caadaa inuu nabigu laha calayh salaatu wasalaam ama axaadiis badan oo masalada ka warramaysa laakiin masaladu waxay ku timi sideedba caliyaman buu ka yimi dabeetana niman baa ka cawday askarta ciidankii la socdaya ayaa cabasho ka sheegay oo alaabuu siisiiyo haddana dib uga soo celiyey baa layidhi naa'ibkiisi alaabuu u qaybiyey ayuu cali isagu dib uga soo celiyey baa layidhi dabeetana way cawdeen dabeetana wuxuu damcay inuu nebigu u tilmaamo calayhi salaatu wasalaam cali inuu xaqa ku taagan yahay sida cali yeelay inay tahay sidii xaqa ahayd dabeetana erayada tan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam uu cali ku taageerayay iyana waxay ka dhigeen qadiyo kalaba oo in laga warramayay laakiin waxaan waxba ka jirin dee safarkan noqoshadii uu ka noqdayna wakti aan saddex bilood wada dhammayn culimada qaarna dhowr iyo siddeetanku sheegaan baabuu nebigu sii noolaa markii uu ku laabtay magaaladii maka magaaladii madiine ahaydna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diyaariyey ciidan cusub oo loo diro nimankii romanska ahaa dhankiisii ciidankaasi wuxuu madax uga dhigay usaamata bnu zayd ciidankii hore ninkii watay zayd ibnu xaarisa baa watay ciidankii koowaadee romanska loo dira baynu saddexdii kuna nin ahaa saddexda nin madaxda looga kala dhigay ee la yidhi zayd ha xukumo hadduu dhinto jacfar ibn abi aalib oo hadduu dhinto cabdillaahi ibnu rawaxa uu nebigu yidhi saddexdiiba shahiiday ku noqdeen ee khaalid ibnu walid markaas soo badbaadiya ciidanka qabsaday mar labaad baa meeshii uu ciidan kale nebigu rabaa inuu u diro laakiin ciidankan wuxuu nebigu madax uga dhigay usaamata bnu zayd usaamo oo nin yaroo dhallinyaro oo siddeed iyo toban jiruu ciidankan u dhiibay usaamo oo siddeed iyo toban jira ayuu ciidan saddex kun oo nin ka kooban baa la ydhaahdaa oo weliba ay ku jiraan saxaabadii waaweyneyd ciidanka waxaa ka mid ahaa baa la ydhahaa abibakar iyo cumar iyo raggaasaa ku jiray ayaa usaamana madax looga dhigay oo la yidhi usaama idinku dagaal tegaya markaas baabuu nebigu xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam dhowr goor bay nebiga ku soo noqnoqdeen iyagoo usaamo maagayo le inanka yar ragga ha u dhiibine dee nin weynoo mudakara wax kan u dhiib saxaabadu ku celaalinayaan ou nebiguna leeyahay imaaradii aabbihiina waa durayse usaamaan u dhiibay wuu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam cid kale inuu dhiibo sidii ciidankii markii la ururiyey oo la rabo inuu baxa baa la yidhaahdaa ayaa waxaa dhacay nebiga calayhi salaatu wasalaam bukaankii ku bilaabmay madiin maka markuu ka noqday madiine ku noqday dhowr iyo siddeetan casho kadib ayuu xanuunku ku bilaabmay baa lagu tilmaamaa culamada qaarkood waxay sheegaan ama jamaahiirtu waxay u badan yihin inay yidhaahdaan saddex iyo toban casho ayuu xanuunsanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toban casho laakiin ninka la yidhaahdo sulaymaan ataymi wuxuu jasminayaa xadiid sanadkiisu saxiix yahay oo imaam bayhaqi uu soo saarayo aqram diyaal cumar inaad mudaynu ra'yigaasi qadimayo toban casho qura inay ahayd toban casho keliya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu bukay ayankan waa uun wakhti aad u yar walidalik maalin isniineed buu nebigu geeriyooday baa layidhi calayhi salaatu wasalaam rabiicu thaani ay tahay labaiyo tobankii rabiiculawal ay tahay gurigii maymuuno isagoo jooga ayuu xanuunku ku bilaabmay nebigu calayhi salaatu wasalaam lixdan iyo saddex sannadood ayaa wakhtigaa u dhammaaday culamada qaarkoodna waxay ku tilmaamaan xanuunkani wuxuu ku bilaabmay sanadkii toddobaad ayuu bilowgii ayuu ku soo bilaabmay gaar ahaan fatxo khaybar dabadeed habartii maalintay sumaysay oo waxaa la dhaha sunta habartii ku sumaysay waxbuu ka dareemi jiray habartii yahuudada ahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa markuu muddo bukay ee uu kolba yidhaha ayna xaggaan aroorta ahay ayna ana hadan ayna ana hadan buu odhan jiray warbarinta haweenkiisii dee habeen walba xataa isagoo buka muu aqbal inuu meel un iska jiifso ee intaa la qaadaa buu lahaa ayna ana hadan guriga heblaayadee baan aroorta ku beenina markaasaa la yidhaha guri heblaayo waa la geeyaa markii dambe ayay dumarkiisii waxay aqbaleen in guriga caasho lagu hayo caasho u nabigu aaduu jeclaa calayhi salaatu wasalaam ayay waxay yidhahdeen guriga caasha ha lagu baxnaaniyo gurigii caasha ayaa la keenay baytu caaisha buu nebigu ka dalbaday calayhi salaatu wasalaam inuu intuu buko jiifo kii baa la keenay caaisha markaa halkaa ku haysay oo ku akhriyaysay macwadataynka walaacuudu birabbilfalaq iyo birabbilnaas bay nebiga gacantiisa intay soo qaado ku akhrido ayay tiisa marmarisaa iyadoo arkaysa inay teeda ku akhrido in tiisu ka baraka badantay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa culamadu markaa waxay sheegaan maalmahii ugu dambeeyey bay had iyo goor ka warramaan gaar ahaan shantii cashi ugu dambaysay iyo maalin walba waxa dhacay laakiin markaynu iska soo duuduubno nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyaaba wakhtigan dambe sii dardaarma waxaa ka mid ah war waraaqi keena buu yidhi aan kitaab idiin qoro aydan lumin aniga dabaday weligiin markii laysiri qalankii iyo waraaqdii iyo wixii wax lagu qorayay doona ayay saxaabada bardhiideen oo yidhahdeen war ka daaya nebiga hadda wakininee gaaraan waxa la dhaha cumar baa wuxuu uhi waar ilaahay kitaabkiisiiba idin yaala nebiga ha dhibina iska daaya markaasay murmeen markay ku murmeen arrintiina waxay ku yidhahdeen nebi allo xasbuna kitaab allah dabeetana arrintii markay ku murmeen nebi iska taga buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam iyagoo u arkayay saxaabada qaarkood inay arrinkan iska tahay un dardaaran uu nebigu u dardaarmayo laakiin inuu nebigu culus yahay oo u diidayey inay dhibaan oo leeyahay ilahay kitaabkiisiiba w inoo keeno waa yaalaaya waxba dardaaran kale yaan laynoo qorin nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyadaasi ugu sii dambeeyey waxaa la yidhahdaa faatima oo timi markaasuu wax u sheegay markaasay oyde markay oyday buu haddana u yeedhay dabeetana hoos buu wax ugu sheegay markaasay qosashay markii uu nebigu geeriyooday kadib calayhi salaatu wasalaam bay ka warramaysay oo waxaa la yidhi maxay ahayd waxay tii hoos buu igu sheegay inuu dhimanayo nabigu calayh salaatu wasalaam dabeetana waan ooyey bay leeday mar labaad buu ii sheegay bay tihi reerkiisa iyo ehelkiisa inaan anugu ugu horaynayo qofka ugu hordhintay ee nebiga la xidhiidha inaan ka mid noqonayo markaasaan ku farxay bay leeday iyadaana ugu geeri xigtay nebigu lix bilood kadib ayay iyana geeriyootay nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo buqa maalmihii hore ayuu saxaabada tukinayey laakiin maalmihii dambe markuu xanuunku aada ugu sii batay ayuu wuxuu yihi muruu ababakra falyusalli binnaas abaabakar fara dadka ha tukiye caaisha markaad ku celcelisay hadalka oo istiri arma aabbaha dadku shu'maystaan yani waxaa iska dhib badan leh ninkaas yani meeluu fadhihi jiray haddaad ka daba fadhiisato adiga dadku way ku baasanayan adigoon wax badanba dhibin ee laga yaabo inaad wax wanaagsan ba wado waayo waxaa la dareemaya lagugu qiyaasaya dee qof aanad gaari karin oo kaa fiicnaan badnaa waxay ka cabsanaysaa caaisha inay dee dadku nebi maxamed ku qiyaasaan oo markay yidhahdaan wallahi halkii nebiga gaari kari waayo oo kale hala yidhaahdo oo markaad dadku shuumaystaan markaas bay lahayd ha laga daayo aabbahay waxay tidhi ilaahay rasuulkiisu yidhin abaabakra rajulun raqiiq abaabakar waa nin jilicsan bay tidhi daciifu sawt adii jilicsan kaiir lbukaa oo hin badan oo salaad hadduu isu taago codkiisaba cidi maqli mayse waa ooyayaa bay leeday markuu qur-aanka akriyo nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin wuu ku adkaystay wuxuu ku adkaystay abibakar dadka ha tukiyo ilaa uu ka gaadhsiiyeyna kuna sawaaxibu yuusuf yuusuf saaxiibadii baatii buu haween ku lahaa yani qoladii qalada yuusuf oo kale iyay qaldi maysaane ha abibakar ha tukiya dadka abibakar waa ummadda muslimiinta nebiga gadaasheed ninkii u khayr badnaa sidiiba abibakar uu ku tukiyey maalin maalmaa ka mid a xataa isagoo abibakar tukinayo ayuu nebigu soo baxay iyadoo ay garbaaxayaan cabbaas iyo cali dabeetana dadku tukiyey khudbad buu akhriyey khudbaddiisa waxaa ka mid ahayd fadliga abibakar uu sheegayo nebigu abibakar uu ammaanayey waxaa kaloo khudbaddu maalintaa jeediya ka mid ahayd inuu nebigu ku yidhi addoon ayaa ilaahay aakhiriya adduunka kala dooransiiyey markaasuu doortay aakhira buu doortay dabeetana abibakar baa ooyey dadkii way la yaabeen war anaga waxaa ka ooyinaya waa maxay laakiin wuxuu abibakar fahmay inuu nebigu ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam naftiisa oo uu sheegaya cidda wax la doorransiiyeyna inay isaga tahay aakhira cidda dooratayna inay isaga tahay yani inuu geeridiisi ka warramaya buu abibakar fahmay sidii u fahmayna runtii way ahayd salaad subax dadka kale albaabadoodii masaajidka u furaayo dhan nebigu wuxuu leey awdata abibakarun meeshaasi ha u furaato waxay idhahdaan waa iyo ammaantii badan ee nebigu uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd ishaara yani uu dadka muslimiinta uu ishaaraya min bacdi inuu abibakar yahay cidda mudan inuu madax ka noqdo laakiin manuu si cadna uma odhan hebel baa idiin ah ee aniga dabaday salaadii subax ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sutradii yarayd iska fayday isagoo guriga caaisho jiifa dabeetana muslimiintu aagay iyagoo sufuuftii ku jira oo abibakar tukinayo wuu dhoolla cadeeyo wuu qoslay baa la yidhi kaanama yuwadichuhum kaanama uu sii salaamayo kale muslimiintii waxay ku fitnoobi gaadheen baabaa la yidhi farxadday ku farxeen nabiga calayh salaatu wasalaam iyo qosalkiisii oo isleeyihin malaa uu soo baxayaaba abibakar ba xataa istamcay inuu safka dib u galo si uu nebigu hore ugu soo maro oo dadka u tukiyo dabeetana wuxuu u tilmaamay nebigu calayh salaatu wasalaam halkiisa inuu joogo iyo dadka muslimiinta inay salaadooda dhammaystaan daahina waa la sii daayey kadib uu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam faatima u soo gashay oo le waa kurbaabaa nabiguna calayh salaatu wasalaam uu ku leeyay allah bahay maxaa dhib haysataay bay ku barooranysay nebiguna uu leeyay laysa calaa abika kurbun bacda alyawm aabbaha maanta dabaadeed dhibi haleeli maysa uu nebiguna ku leeyay calayh salaatu wasalaam usaamata bnu zayd baa u soo galay baa la yidhahdaa dabeetana nebigu calayh salaatu wasalaam ishaaro tilmaam buu ugu duceeyey baa la yidhahdaa isagoo aamusan oo codkiiu markaa ka soo bixi waayo hadalkii waa aada ugu xidhmay kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku geeriyooday isagoo halkan ku tirsanoo hadli kari la ayuu soo galay caaisha wiila walaalahayna cabdiraxmaan loodhan jiro caday gacanta ku sita cadaygiibay caaisha ayuu farqda ugu ishaara caaisha ka qaaday dabeetana intay u calaalisay nabiga siisay afka u marmarisay waa loo cadeeyey biyo iyo waxoogaabaa lagu saydhsaydhay biyihii isagoo wejiga marmarinaya intuu biyaha gacanta geliyo wejiga marinayo nebigu wuxuu lahaa laa ilaaha ila allah ina lilmowti lasakaraat ina lilmowti sakaraat nabigaa lahaa calayh salaatu wasalaam laa ilaha ila allah geeridu sakaraad iyo dhib bay leedahay buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kadibna wuu sidii wax baxay oo kalu noqday isagoo le maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina washuhadaa isagoo le markaasi allahuma fi rafiiqi lacla allahuma fi rafiiqi lacla saas baa nebiga alla subxaana wa tacaala uu ku oofsaday waxaanu ku geeriyooday isagoo dhabta caaisha madaxiisa uu halkaa ugu tiirsan yahay ayay naftu ka baxday goor ama barka kulula amaba ay hadhsookar yani hadhsookar ah ama ay noqotayba waqhtigii zawaalkii oo cadceeddu ay weecatay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam naftu ka baxday dabeetana dadkiibaa warkiis gaadhgaadhsiiyey waxaa soo yimi abibakar oo meel duleedkaa ku maqnaa baa soo galay nebiga calayh salaatu wasalaam buu madaxa marada uga rogay wuxuu arkay inuu geeriyooday intuu halkaa ka dhunkaday nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ka yimi dabeetana dadkiiyo ishaysto nebigu wuu dhintay iyo muu dhiman iyo wuu soo noqonaya oo cali meel seef le cumar seef meel la taagan yahi ole bal waa munaafaqa xuna yidhahda nebi maxamed baa dhintay dadkii way dawakeenba uu leeya munaafaqa xuna yidhahda nebigii baa dhintay aan ka maqlo waa soo noqonaya qaar xunu halkan ka buuqayo ole nebigii baa dhintay buu layn doonaa dabeetana ayuu abibakar isa soo taagay abibakar baa markaa khudbad yaroo kooban dadka u jeediyey markay dadkii su wada yimaadeen buu hadlay ama bacd man kaana minkum yacbudu muxamada faina muxamadan qad maat khudbadaasuu jeediyey wardadow ninkii nebi maxamed caabudi jirowna nebi maxamed dhimay buu ku yidhi ninkii alle caabudi jirowna waman kaana minkum yacbud allaha faina allaha xayun laa yamuut kii ilaahay caabudi jirayna alle waa nooliyey subxaana wa tacaala deetana wuxuu ku dul akhriyay aayaadda qur'aana ilaahay leeyay wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi اrusul afain maata aw qutila inqalabtum cala acqaabikum waman yanqalib cala caqibayhi falan yadura allaha shaya wasayajdi allahu shaakiriin aayaddaas markuu saxaabadii ku akhriyey ayaa la wada degay waxaa la yidhahdaa cumar cagihiisii uu ku taagnaa way hayn kari waayeen baa la yidhahdaa seefti yareed u sitayna waa ka dhacdo hoos buu isaga fadhiistay baa ladhaa cagihiisii baa hayn kari waayey kaanamaa baa la yidhahaa aayaddan aanay horaba u maqal oo kale sidii waxay iminka ku soo degtay oo kale ayuun bay ku wada noqotay nabigu calayhi salaatu wasalaam saas ayuu ku geeriyooday ama alla subxaana wa tacaala uu ku oofsaday intii aan markaasi la aasinna muslimiintu waxay cabaar ku murmeen cabaar rogrogeen cidda madax noqonaysa kadibna waxay doorteen abibakar inuu madax u noqdo maalin isniineedna waa ahayd maalintu go-ay dabeetana habeenkii khamiistii soo galaysa aan rajaynaya inay ahaaseen nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadana xataa waxa ladhaha furaada bay ugu tukadeen kolka hore ragga ku tukaday dabeetana caruurta dabeetana dumarka qaabacaynkaasi ugu tukadeen godkii waxaana lagu aasay halkii uu yaalay waayo ahlu saxaaba baa wuxuu tilmaamay markii la isweydiiyey xaggeen ku aasnaa nebi waliba nebigu wuxuu yidhi ambiyadu halkay naftu kaga baxdaa lagu aasaa axadu saxaaba markaa intuu furaashkii naftu kaga baxday kor u qaaday ayuu halkii u qoday gurigii caaisha ay lahayd markaas baa lagu aasay iminkana masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka tegey markii la weyneeyey ayuu gurigii soo galay ee looguma talagelin nebigaa lagu dhex aaso masaajidka lagu dhex aasamay ahayd guriga uu ku xigay masaajidka ayaa halkii ay naftu kaga baxday baa lagu aasay oo aqalkii caaisha ay lahayda kadibna beri dambey muslimiinta masaajidka ku yaraaday u baahdeen inay weyneeyaan waa la weyneeyey saasbu ku soo galay masaajidka iminka uu kaga mid yahay xabaashii nabigu alayh salaatu wasalaam laakiin gaar waa ta looga xidhay si aan u noqonin insha allahu tacaala siiradeenu akhriyaynay oo inta ugu badan laynu ka faa'iidaysanay doctor akram diyaa ilcumari siiradiisana waa siira nabawiya saxiixa oo runtii uu in badan dadaalay inuu isku dayo inuu tasxiixiyo kitaabka labaad aynu adeegsanayna oo ahaa raxiiq almakhtuum wixii kale aynu adeegsanayna marka ay ahaayeen sunanka iyo zaad ilmacaad iyo wixii la halmaala laakiin inta ugu badan aynu kitaabkan sare ama kan ku xigay isticmaalaynay maanta intaas baynu ku gebagabaynaynaa wallahu aclam wabillahi towfiiq walaalayaal halkaas waxaa noogu dhammaaday duruustii taxanaha ahayd allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuuna waafajiyo ku dhaqankeeda manshuuraadka kale ee maktabadda maanta waxaad ka dalban kadhaa bogga internetka ee cinwaankiisa uu yahay www dot maanta dot net ama tilifoonnada kale ah eber eber afartan iyo shan sagaashan iyo sideed toban iyo labo toban iyo lix afartan iyo afar ama eber eber afartan iyo shan soddon sideed sagaal sideed sagaal afar iyo toban assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh